فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan siyaasi hargeysa lagu xiray iyo shaqaaqo ka dhalatay xarigiisa admis oo maanta wareejisay saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalada jowhar sarkaal dowladda ka tirsanaa oo khiyaali ku tilmaamay inay soomaaliya imaan doonaan ciidamo beddelaya kuwa admis qaar ka mid a dadka soomaaliyeed oo ka aragti dhiibtay filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataib maxay hay-adaha wariyayaasha iyo falanqeeyayaasha amniga ka yidhaahdeen filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataib laguna soo bandhigay ciidamo ka soo aflaxay akadeemiyada militariga ee sheekh usaama bin laadin warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
qodobada hore udhaca aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaad maqli doontaan balse markaan ku soo dhowaada xalqada toddobaatan iyo saddexaad ee xubinta caafimaadka alaaba waxaa xubintan soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee degmada jilib
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waa maxay xanuunka loo yaqaano cirid dhiigga maxaa keena cudurkan waa maxay calaamadihiisa maxay dhakhaatiirtu go-aan uga gaaraan maxaase talooyin ah oo aad ka siinaysaa dhegaystayaasha alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم Gingivitis is an inflammatory process limited to the mucosal epithelial tissue surrounding the cervical portion of the teeth and alveolar process. Collector gingivitis waa cirid dhiig ama waa ciridka oo caabuqa ama bukooda wuxuuna u kala baxaa ulcerative necrotizing hemorrhagic iyo purulent Eh, waxya macnaha waxaa laga wadaa nooc wuxuu noqonayaa qaar eh, boog ah iyo mid eh, dhimasho ku dhawaada maqaarkiisa iyo mid mar walba iska dhiig baxayo iyo mid malax ay ku jirto intaba u kala baxaan waxyaalaha sababa waxaa la sheegaa daaweyn la isticmaalay dartood inay waxaan adalka ugu dhacaan eh, hormoonadoo kaleeto eh, nuxurka qofka ama nutritional status ama xaaladda qofka nafaqa darro u keentaa cudur faafa u keenaa cudurka loo yaqaana black uu keenaa oo asna cudur khatar ah calaamaha lagu garanaya marka waxaa ka mid ah gan bleeding ciridka oo dhiiga bleeding one eating cunitaanka marka cuntooyinka sida cuntooyinka adag ama miraha ah sida apoleka ama tufaaxoo kale cunto waxyaalaha adag markii la cunaayo oo kale sida sbandayskoo kale qofka dhiig buu isku arka ilkaha calaamihiis marka lasii gudagalo marka waxyaalaha ugu daran waxaa ka mid ah markuu yahay acute necrotizing ulcerative gingivitis dhiiggiisa waa spontaneous bleeding iskiibu iskaga bilowdaa dhiigga ama a minimal local trauma ama wax yar baa degaana horu dhiiga ka bilaabanaya waxaa kaloo lagu arkaa bad breath afka oo soo shiro afka ciridkoo xanuuna qandhaa mar lagu arkaa halitosis baa lagu arkaa marka qaarkan waxaa loo yaqaano eh, qofka oo afkiis aad u ugro barar ciridka ah dhaqansho oo kale marka la taabto iyo ciridka gogodod yeesha markuu koroniga yahana dhiiggaa ku yar laakiin kalar ahaan wuu isku bedelaa waxyaalaha go-aanka loo gaaro waxaa kamid ah clinical symptoms calaamad hadda aan soo sheegay iyo dhakhtarka oo arko kahortagiisa waxyaalaha lagu daaway waxaa kamid ah in la joogteeyo nadaafadda afka iyo daawo loo yaqaano pharmacotherapy oo ah daawadan caadiga oo isbitaalada taalo lagu daaweeyaa xanuun baabiyo kale waa la siiyaa qofka hadduu aad u xanuunayo uu cadaysan layahay dental flossing oo kale waa la sameeyaa marka ama waxaa dhibka keenaya waxyaala waxaa jira oo loo yaqaano sida dhagaxya inay ku sameysma ciridka ay galaan oo kale dhagaxaas in laga fujiyo oo kale nin dentista loo tago Een, intaba way keentaa marka dhibaatadaas marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda la rabo dadka in lagala taliya waxaa kamid ah qofka markuu seexanaya waxaa la rabaa inuu cadaysto afkiisa oo nadiif cilkiisa oo nadiif qofku inuu seexdo iyo haweenka u fiican waxyaalaha looga hortagi waxaa kamid ah regular oral hygiene yani afka inuu mar walba noqdo af nadaafsan sida diinta shareecada islaamka ay qabto ah ina dee nebiga alai slat slam wuxuu leeyahay haddaan ummadada dhib oga baqayno rumayga ama cadayga waa ku waajib waa amri lahaa mar walba salaad kasta laakiin waxaa dareemsa marka ahmiyadda ay leedahay salaad kasta markii la rabo in la galo in la cadaysto marka laga soo kaco hurdooyinka in la cadaysto adiga nin walba oo caday badan uu ka nadaaf badan yahay dadka kale waxaa fiican oo kale in la isticmaalo marka cadayo waxaa ji loo yaqaano interdental brushes macnaha oo awood u leh inay dhex galaan ilkaha dhexdooda ay dhaqaan labada ilig dhexdooda ay lagu cadayo in la isticmaalayo oo kaleeto regular dental check up macnaha ilkahaaga iyo ciridkaaga inaad dhakhtarka lix bilood kasta soo booqatid oo ka warqabto ciridkaaga waxaa kaloo muhiima meeshan in mar walba cuntada xoog kale oo wadanka ka baxda oo nafaqaysan iyo miraha ka buuxan fitaamin C-ga in la cuno waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
maxay hay-adaha wariyaasha iyo falanqayaasha amniga ka yidhaahdeen filimkii cusbaa ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib laguna soo bandhigay ciidamo ka soo aflaxay akadeemiyada militariga ee sheekh usaama bin laaden sanaan axmed ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaad la socoto talaadadii aynu soo dhaafnay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay filim xiise badan oo toddoba luuqadood ku soo baxay kaas oo lagu soo bandhigay xaaladda ay wajahayaan muslimiinta caalamka ee la kulmaya gabadfallada waxxushnimada ah ee uga imaanaya reer galbeedka iyo yuhuudda oo iskaashanaya wuxuu sidoo kale filimku soo bandhigay xalka waara ee dhibaatadaasi looga bixi karo taasoo ah dabcan aljihaadu fii sabiiliillah iyo in dhallinyarada muslimiinta ay hubka qaataan ee furimaha dagaalkana ay yimaadaan oo ay tababartaan filimka wuxuu si gaara usoo bandhigay sida dadku ay daawadeen in badan oo ka mid ah ee tababar militari oo akademiyadda sheekh usaama bin laadin ee militariga loogu soo xiray rag dhallinyaro ah oo aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidanka filimka ka soo muuqanaya ay soo bandhigeen tababar aad u heersareeya oo kala duwan run ahaantii kaasoo aad ula tacajubeen ama u soo jiitay dadka daawaday oo idil haddii ay ahaan lahaayeen xitaa dadka taageersan halganka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado bariga afrika iyo xitaa kuwa diidan ee kasoo horjeeda ee ku daaban shisheeyaha intaba waxaana uu filimku dhaliyey hadalhayn ballaaran iyadoona ay ka hadleen dhinacyo kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin wariyaal iyo xitaa maraakiista daraasaadka iyo kuwa ka faallooda halganada jihaadiga ee ka socda wadamada caalamka islaamka waxaana ay isku raaceen dhammaan dadka tacliiqiyey filimka inuu ahaa filim xiise badan tababarka ciidanka ay soo bandhigeenna uu ahaa mid soo jiidasho leh oo ka tarjumaya in ciidankan ay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran oo inta badan special forces ayay ku magacaabayeen oo micnaheedu yahay ciidanka sida gaarka u tababaran tababarka ay soo bandhigeen ciidamada kasoo aflaxay akademiyadda caskariga ee sheekh usaama bin laadin waxaan halkan kusoo gudbinaynaa qaar ka mid a tacliiqaadkii ugu muuqday ee laga bixiyey filimka ayaan soo aragnay inkastoo ay aad u badnaayeen commentiga iyo tacliiqaadka ay dadku ka bixinayeen waxaana si gaar ah isugu howlnay inaan soo gudbinno aragtida ay bixiyeen dadka ku hadla luuqadaha aan soomaaligahayn weliba si gaar ah luuqada ingilishka ay wax ku qoraan inta badan wariyaasha iyo dhinacyada arrimaha soomaaliya falanqeeya koox lagu magacaabo counter terrorism and security intelligency waxay barta twitter-ka ku qortay waxaa suuragal ah inay aada u kordhaan halisyada argagixisa ee bariga africa halkaas oo xogaga argagixisada ee ku xiran alqaacida sida wanaagsanna u tababaran ay tiradoodu kor u dhaafayso labaatan kun oo askari marka wax lagu dhisto cadeymaha uu bixinayo muuqaalka cusub kooxda al-shabaab waxay ku guulaysatay inay tababarto waxaan ugu yeeri karno ciidamada badda iyo kuwa sida gaarka u tababaran waxaana ku lifaaqnaa qoraalkan sawiro laga soo jaray filimka sida muuqatana kooxdan filimka aad ayay u daawadeen oo sawiro xul ah ayay kasoo qaateen mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dagaalka ee maraykanka wuxuu leeyahay alqaacidada bariga afrika waxay lix bilood gudahood ku burburiyeen dhammaan guulihii ay xaqiijiyeen ciidamada soomaalida labadii sane ee lasoo dhaafay v o a qaybteeda ingilishka waxay tidhi awoodda al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ku leeyihiin ayaa sii korortay kooxdana waxaa u siyaaday khibrad dagaal wariye ka howlgala v o a qaybta soomaaliga wuxuu leeyahay muuqaalka cusub ee al-shabaab wuxuu halis hor la gelinayaa amniga gobolka waxay al-shabaab talaadadii baahiyeen muuqaal soconaya hal saacadood oo lagu daawanayo dagaalyahano si gaara u tababaran oo ka soo baxay akademiyadda militari ee sheekh husaama bin laadin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda wuxuu bartiisa twitterka soo dhigay qoraal ingilish ahaa wuxuuna leeyahay waxaan daawaday filim si heer saraha loo soo diyaariyey oo ay ka soo muuqanayaan dagaalyahano ka tirsan argagixisada inkastoo uu dacfi ku tilmaamay haddana aanu caddayn ee halka ee dacfiga laga dheehan karo haddana waxaa muuqata in fiqi uu soo daawaday filimka aadna uu ula yaabay mahaaraadka iyo xirfadaha ay soo bandhigayaan ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xisaab twitter ah oo lagu magacaabo afghan mabaris wuxuu leeyahay waxaa aad ii soo jiitay nashiidada bashtuuga ee saaran filimka dhoolatuska ciidanka ee loogu talagalay ciidda kaasoo ay soo saartay xarakada al-shabaab waxaa muuqata in imaarada islaamiga ay tahay hormuudka mujaahidiinta caalamka xisaab lagu magacaabo somali guardian wuxuu leeyahay al-shabaab waxay soo saareen muuqaal muujinaya qalinjibinta ciidamo si gaara u tababaran oo ka soo aflaxay akademiyadda militari ee sheekh husaama bin laadin wuxuuna muuqaalku ku soo baxay dhowr luuqadood waxaana muuqata in kooxdu doonayso inay gobolka ka hesho ciidamo hor leh xarunta lagu magacaabo the hon african guy waxay leedahay al-shabaab waxay sii daayeen muuqaal la daawan karo in ka badan hal saacadood oo lagu arkayo ciidamo si gaara u tababaran oo ka soo qalinjibiyey akademiyadda sheekh husaama bin laadin cabdulqaadir nin lagu magacaabo oo luqadda ingilishka ku hadlaya wuxuu leeyahay wuxuu igu qasbay muuqaalka cusub ee al-shabaab ee aan daawaday inaan idinla wadaago cabsida aan dareemayo dabcan way xaqiijiyeen mid ka mid a hadafkii ay lahaayeen oo ahaa inayna cabsi geliyaan awoodda al-shabaab waxay noqotay mid aanay ogaan karin sirdoonnada qof kale oo lagu magacaabo zayn oo isticmaalaya barta ex wuxuu leeyahay muuqaalka cusub ee al-shabaab wuxuu soo bandhigayaa kumanaan askari waxaana muuqata in tirada al-shabaab ay sii dhaaftay toddobaatan iyo shan kun oo askari sidaba ay tilmaameen saraakiisha arrimaha difaaca ee maraykanka kooxdu waxay sidoo kale hadda soo bandhigtay ciidamadooda sida gaarka u tababaran taraag terrorism qolo lagu magacaabo waxay leeyihiin alkataa'ib oo ah al-shabaab waxay soo saartay muuqaal ay ka soo muuqanayaan dagaalyahanadooda oo ku tababaranaya akademiyadda usaama bin laadin refren masmaasu nin lagu magacaabo wuxuu leeyahay kenya dhallinyarada ayaa hogaaminaysa kacdoonka soomaaliyana al-shabaab oo micno ahaan dhallinyaro ah ayaa kusii siqaya muqdisho xoraynta al-shabaab ee muqdisho waxay guul u tahay dhallinyarada soomaaliya iyo kenya wol wojer qolo lagu magacaabo waxay leeyihiin muuqaalka al-shabaab wuxuu soo bandhigayaa ciidamadooda gaarka ah oo ku tababaranaya akademiyadda usaama bin laadin waxay wataan hub kala duwan oo lagu farsameeyey dalal kala gedisan wargeyska afka dheer ee lagu magacaabo longi wor journal ayaa dhankiisa wuxuu daabacay warbixin uu kaga hadlayo ee filimka ee cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib iyadoona warbixinta lagu lifaaqay sawiro laga soo jaray filimka warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay xarakada al-shabaab waxay ku dhawaaqday inay aasaastay ciidamo si gaara u tababaran waxaana warbixinta lagu sheegay in xarakada al-shabaab ay sii xoojisay ciidamadeeda sida gaarka u tababaran ee ka tirsan guutada moxamed bin maslama oo ah ciidamada qarsoon ee ka tirsan waaxda amniyaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay warbixintu tacliiqinaysaa tigtiikaadkii kala duwanaa iyo tabihii militari ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka u tababaran ay ku soo bandhigeen ee filimka islamarkaana ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya ay mu'asasada alkataa'ib ugu talagashay dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka warbixinta wargeyska long war journal uu ka qoray ee filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ee baahisay waxaa ku lifaaqan ee sawiro laga soo jaray ee filimka si gaar ah tababarka akademiyadda caskariga ee sheekh husaama بلادن waxaa sidoo kale xusid mudan in maanta warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee reuters lagu sheegay in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay walaac xogan ka muujinayso bixitaanka ciidanka atmis ee soomaaliga iyadoona tilmaamtay in haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya uu dalka u gacangelayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wakaaladda reuters ayaa soo xiganaysa oo soo akhrisay warqad calaacal iyo catow u badnaa oo uu xasan sheekh maxamuud u diray midowda afrika taasoo ay dadka qaar muujinayaan suurtagalnimada in ay timid kadib markii uu soo baxay filimkan xasan sheekh maxamuud iyo madaxda hareerihiisa taaganna ay ka argagaxeen muuqaalka cusub ee ay baahisay alkataa'ib walow aan la xaqiijin karin wakhtiga rasmiga ah ama taariikhda uu warqadani u diray xasan sheekh maxamuud waxaa loogu yeero midowda afrika intan waxay ahaayeen eh, qaar ka mid a ee tacliiqaadkii ama kommentiyadii laga bixiyey ee filimka cusub ee baahisay mu'asasada alkataa'ib gaar ahaan ee dadka ku hadla luuqadda ingilishka waxaana xusid mudan run ahaantii in eh, marka laga hadlayo eh, tacliiqaadka filimka ee guud ahaan baraha bulshada ay ka badan yihiin in halkan lagu soo koobo dadka soomaalida ee isticmaala baraha kala duwan sida facebooka ayaana dhankooda aad ee oga hadlayay filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaana xusid mudan in dadka ansaarta ah ee la dhacsan halganka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay runtii aad ee baraha bulshada ugu faafiyeen filimkan heer uu filimka kaaga hor imaanayo inta badan baraha bulshada ay kala isticmaalaan soomaali iyo guud ahaan dadka ku nool caalamka waad mahadsantahay silmaan dhanka kale qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa si weyn kaga hadlay aragtina ka dhiibtay filimka ay soo saartay alkataa'ib kaas oo lagu baahiyey baraha internetka waxaa iiga baxay waxaan dhihi karaa markaan aan daawado filimkaas sagaal saac inaan seexdan umaleyna xalay yacnaa sida loo soo diyaariyey filimka een, waxaa aad ila sii cajaa'ibsanaa tababarka aad ila sii cajaa'ibsanaa in ay soo qaateen mujaahidiinta tababarka markii mataqaanaa een, qeybta biyaha oo kale qeybta mataqaanaa een, shiishka ama toogashada qeybta mataqaanaa een, iyadana markii oo dabka oo kale meesha igu cajaa'ibsanaa dhihi karaabaan marka dab ka dhex baxayaanba wuxuu noqday waxaan daawashada maanta caalamka ugu badan een, twitterka ee hadda x loo bixiyey haddii la dhaho facebooka telegramka waxyaa fara badan oo hadda aan la soo koobi karin ku gaal aho oo waxaan arkayay meesha jooga la dumusa magacaabin laakiin meelaha haddii dadkan gaalada caddaanka adii qorbaa jooga uu leeyahay filimka nimankaas waxa ay soo bandhigeen wuxuu leeyahay inay soomaaliya quus ay marayso oo nimankaasi yani argixisada ay la wareegi rabaan soomaaliyana quus laga taagan yahay yuu nimanka filimkooda ka turjumaya bal ku kale wuxuu leeyahay isagana tababarka ay nimankan ay qabaan ciidamada soomaaliya maba qabaanba tababarka iyo sida yacnaha taa waxaan ay soo bandhigeen soomaaliya kuma kuma wada jirtaba ciidan noocaas u tababaro ama saas oo karta ama u qalabhaysan ama saas u diyaarsan maraykanka oo intaasoo dhaqaalaha ku bixin jiray etoobiya kenya wadamadaasoo dhan yacnaa dad wuu qoosgoynayaa filimkan dad intaasoo sana lala dagaalamahayay haddana tababarka markay soo dhigayaan kalsoonida ay isku qabaan iyo deganaanshaha ka muuqata yaqiinta ka muuqata yacnaa dad cabsanaya baan ahayn dad caadi u tababaranhaya dad caadi mataqaanaa aad moodo meel amni aho oo yacnaha mataqaanaa een, dad ku tababaranhaya aad moodo yacnaa waxyaaba badan waxay ku tusinaysaa markaas kalsooni weyn oo aad iyo aad ah, yacnaha isku- ay nimankan isku qabaan gaal iyo shaydaan kale iyo waxaasba aysan danaynaynin ka- aa ka muuqatay ugu horreyntii waxaan salaamayaa bahda warbaahinta alfurqaan allah subxaana wa tacaalaa ayaa mahad leh intaa kadib haddaan usoo gudu- gudbo mowduuca een, ra'yiga laga dhiibanayay filinkan soo baxay ee loogu talagalay ciidul adxaa runtii wuxuu ahaa filin aad u qiimo badan xambaarsan arrimo aad u waaweyn filinka qeybtiisa hore muslimiintu xaaladda maanta ay ku jiraan ayaa lagu muujiyey xaaladaas waxa weeyaan qof kastoo muslina waajib uga dhigasa in waxa weeyaan uu nafiiro saaxaadka iyo faqaarayaasha loolanku ka socdo waxa weeyaan inta dambena filinka u badanna ee waxaa lagu muujiyey waxa weeyaan ee juhuudda iyo dadaalka ay ku bixinayso harakadu sidii kor loogu qaadi lahaa waxa weeyaan tayada qofka muslimka ah gaar ahaan meesha ay iskaga horyimaadaan gaal iyo muslim iyo gaalla joog sidii qofka muslimka qof tayaysan u noqon lahaa allah subxaana wa tacaalana amarkiisa loo qaadan lahaa waaciduu lahu ma statactum min quwati wamin ribaadi alkhayl Een, runtii aayaddaas macnaheeda oo wax weeyaan tadbiiqiya ayaa wax weeyaan meesha ka muuqda waxaa runtii aad ii soo jiitay dhalinyarada ee wax weeyaan macalimiintoodii dadaalka ay ku bixiyeen iyo juhdiga ay ku bixiyeen waxaa aad ii soo jiitay tababarka noocyada kala duwan leh ee la odhan karo een, qeyrkooda oo dhan bay kaga horumareen ama ama cidda ka soo horjeedo oo dhan bay kaga horreen harkadu ayaad ii soo jiidatay waxaan garawsaday bacda fadlilaahi subxaana wa tacaala in ay tahay asbaabtii oo lala yimaado wixii jibiyey waxa weeyaan calool uustii sanadihii lasoo dhaafay ee wacdaraha ay dhigeen ee, inay tahay asbaabtii oo la qaatay ayaan aada u dareemay oo aada u garowsaday markii uu soo baxay waxaan joogay meel bilaa interneyda filinkaas markaan akhbaartiisa hore arkay xiiseynaan xiiseynaya awgeed ba waxaan usoo aaday safar u galay meel internet leh toddobaatan kilomitr oo safara u galay filinkaa iyo wax weeyaan bal inaan si fiican usoo fiirsado waxaa kaloo filmada noocan oo kale ah wacyiga muslimiinta ayay dhisayaan waxaa kaloo waxyaalaha cajiibka ahaa ee aada ii soo jiitay kamid ahaa filinka oo kusoo baxay luuqado aada u tiro badan iyo waxa weeyaan filinka oo aada views aada u badan helay oo gaar ahaan aaladda twitterka aada ugu baahay oo xataa rag khubara iyo maaragtay siyaasiyiin iyo nimankii maaragtay acdaadaha ay soo dhigayaan guushu waxta cadowga kuu qoro maanta xarakadu juhuudda ay bixinayso waxaa u qoraya iyo waxa weeyaan gaar ahaan garabka militariga garabka iclaamiga dhammaantood waxaa u qoraya cadowgoodii baa u qoraya hal adeygooda iyo kartidooda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهي سبحانه وتعالى مركض أمها العلينا الحمد لله مدلنا ما نبع ما إليه ولا لا مجاهدين أو ميل حكبتي معصرها كلها قلن إبديان كما هذا عليان جزاكم الله خيرا جزاء جزاكم الله خيرا جزاء ولا لا والله فيلم أو أن كحن قبوب سنين تستن والله may bagaaraan tanka ducaaye walaala alkataib jazaakum allahu khayran jaza walaala wallahi abaalki may koob kor alxamdulilahi filim oonay toy wil adduunkan hor aragno xitaa dowladda barahan toon makarno marka may ba aragahayna intay dowlad islaami dhalatay oonay tohoy mujaahidin awood wiinyo walaan gurgurti oonta waa la burburina tabardoor dhammaadilaahi anti walban ku jana dawaani oo tababarka xeerka sare leh macalimiinta hasaarta iyo ardaydan jazaakum allahu khayran jaza abalki maha koob kor regin isan aragahay tan tababarka xeerkan sare leh kubay ismalan kalma in diyaarin haddii kufaarta afrikaanti bat aysan ilaali doon haama dabadii ninka roorasana haan bahaan markaasa mayla rayus weeraray agmarinta la hakbanika erasan oo rigin habanika ismalan kalmaan banika hadda fursaa istanin gacantiin furaa ka jara haddoo basheena to ana u magaagayay axmed isaaq cali maybaa inta ku bogaadiyey dhammaan bahda alfurqaan iyo inta na dhegaysada hayta mayba ka noole gobolka bay alxamdulilah alxamdulilah filimka mayba ha ka eeday waqtiga la fadaay mayba kala rajeyna dhammaan dadka oo daawaday inahan degdega doonaan inta lanka baagay hoosku xaadiriyo doonaan mayba rajeeya ana naftay inta kumad naqdiya rajeeya mar dhow insha allahu tacaala iidan mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda alfurqaan waa idiin salaama dhammaan wallaahi filinkii waa si fiican ayaa u daawaday filinkaas wuxuu ku bilowday koodii sidii loo gumaadahay walaalaheena falastiin waxaa ku xigay wadamanka kale sidii macnaha muslimiinta loogu baabiinayo wadan walba ay joogaan walaalayaal wuxuu kaloo filim ku saabsanaayay mucasirka qiimaha badan cizi iyo sharafta leh waajibkii ilaahi na amro ay ahayd waaciduu lahum mastatactum min quwa oo ahayd ayaa ka muuqad aayadtaas oo la fuliyey marka dhalinyarta soomaaliyeed ama muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan ka buraarujinayaa inay aayaddaas ay ku daburaan ee axaadiid kusoo aroortay waayo sidii nabawigeena maxamed uu yiri haddaad beerihiina falataan guryihiina iska joogtaan waxaa inay hareeran doona duli oo aanan weligiin kasoo weeqsanin waa sida aan aragnay dulinimadaas waad aragtaa muslimiinta meel walba markay ka fadhiisteen camalkii ilaahay ugu targalay markay ka fadhiisteen waad aragtaa meel walba lagu beeqsanayo aayadda qur-aankan ilaah wuxuu yidhi waacidduu lahum mastatactum waa in lasoo haleelaa acmaasha waajibka ah ee xilligan la taagan yahay insha allah waddankeena soomaaliya mar dhow afghanistan camal baan ku daynayna biidni illah alkariim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu war raadiyo alfurqaan warbaahinta raadiyo alfurqaan ragga ka shaqeeya aad baan salaamay baa ugu tijaana haway filimka waa daawana maasha allah laba qeyb buu ka koobnaa qeyb aada u walbahaarsan u murug badan iyo ma arkeysa qeyb ma arkeysa muslimiinta sharaftooda iyo cisadooda haddii saa ay joogteeyayaan oo aada lagu farxay qalbiyo lagu qoysanayay ayuu ayuu ka koobnaa marka insha allah maanta waxa weyaan waxyaaha u muhiimsan alicidaad ayuu filimka ku saabsanaa icdaadku hata maanta laga waayay adduunka oo nin walba arkeysa musan sheeganay uu la dagaalamaya waxidaad sheegay nin muslan ahoo ma arkeysaa hataa jirkiisa dhisan hadii la arko oo talala dagaalamaya marka waxaweeyaane insha allah waxaweeyaane markaad daabanayo inta hore fadhi ma yaalo oo si sheekhuu lahaa ataqcud marka fadhi wax meel lagu raaxaysan karayo meel wax la fadhan karaya ma aha maadaama muslimiinta xaalkooda saas uu yahay marka raggaasaa u diyaargaloowe inaan ka mid noqono weeyaane ulajeeda iyo muhiimadda marka ilaaha naga soo qeybgeliya insha allah muslimiintana markii cizi ay lahaayeen xawi adduunka iyaa u talinaya laakiin markii jihaadka ay ka tageen oo ma arkaysaa ay noqdeen dad iska shaqeysanaya dantooda eegana markay noqdeen xaalkooda maanta se aan aragno oon arkayna aan dhex joogno ayuu noqday urur walba oo taagano oo madhabka ictiqaadkiisa ka saaray jihaadi waxaase ka saaran waxa weeyaane wax uu soo wada maanta ma laha marka insha allah dadkii kasoo qayb gala allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي warbaahinta alfurqaan ayaad dhegaysanaysaa bartamaha ayaan kaga guda jirnaa barnaamijkeena dhuuxa admis ayaa maanta wareejisay saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xafladda saldhigyada lagu wareejinayay waxaa ka soo qayb galay wasiire ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo taliyaan ciidan muddo laba iyo toban sana ayay ku sugnaayeen saldhigyadaasi kuwaasi oo isku tegay garoonka magaalada jowhar halkaas oo lagu wado inay ka sii baxaan goobta waxaa ka hadla abdiraxiin ciise cadow wasiirka maaliyadda iyo taliyaha guutada saddexaad ee qaybta toddoba iyo labaatanaad dowladda federaalka oo lagu magacaabo ibraahim yuusuf cabdiraxiin ciise cadow ayaa halkaasi ugu duceeyey ciidamada gaalada shisheeyaha ee ku dhintay duulaanka ay ka wadaan soomaaliya rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada burundi halkan hirshabeelle joogay anoo magaca madaxweynaha hirshabeelle ku hadlaaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiisha iyo ciidamada iyo dowladda iyo shacabka burundi waxaan rabaa sidoo kaletood inaan u duceeyo qof qof qof kasta oo ka dhimatay ku dhimatay dagaalka cadowga al-shabaab aan kula wada jirnay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag cabdisalaan guurid oo soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu khiyaali iyo waxaanan sax ahayn uu ku tilmaamay in soomaaliya ay imaan doonaan ciidamo bedelaya kuwa admis sidoo kale cabdisalaan ayaa ka hadlay jahwareerka haysta ciidamada admis oo sanadkan lagu wada inay isaga baxaan soomaaliya soomaaliya waxay u qabatay admis inay baxdo bil ka hor ama bisha ugu dambaysa sanadkan waa november waxaa naga xigto uun bilo yaroo kooban ayaa naga xigta admisne dhul ballaaran oo aada u weyn ayay ayay gacanta ku haysaa amnigiisa haddii marka soomaaliya aysan jirin cid la cid bedeli doonta ciidamadaas admis oon ognahay tirada hadda ciidanka intay rabaan hala sheego suurtagal ma ahan mana ku qanci karno ciidama admison admis ka imaan doono baalkii bedeli doono oo imaanaya wadanka oo aan hadda joogin ciidanku markay wax bedelayaan taqriiban ugu yaraan lix bilood afar bilood ayay u baahan yihiin inay inay degaan imaadaan marka ciidamadu in lasoo daadgureeyo yimaadiin oo degaan samaystaan oo dee la qabsadaan idoo ciidankii kale weli joogo ciidan aan waxba laga haynin maanta waxba laga haynin oo wax ciidan hoon aragnaa aysan jirin in dowladda soomaaliya ay nagu maaweeliso ciidama imaan doono admis bedelaya waa qiyaali weeyaan wax saxana ma ahan wax dad loo sheegana ma ahan dowladda soomaaliya markii lasoo dhawaado waktiga waxaa la yidhaha black lines oo magac operation loogu magac daray libaaxii madoobay oo wadamada safka hore ay ku jiraan ayaa imaanaya nalaku yiri oo bedelaya dabcan awoodda ugu badan ee ciidankaas lagu tashanaya etoobiya ahayd oo dhulka baaxadda ugu weyn beled weyne ilaa meesha la yidhaha doolow inta u dhexaysa aaggaas weyn oo ballaaran ka imaanaysa wax yar kabacdiiba waxaa dhacday dhaqaale xumo jirtay arrimo siyaasadeed waxyaabo kale barnaamijkaas waa fashilmay ma shaqaynayn wixii ka dambeeya dowladda soomaaliya shir kastoy tagto la taliyaha amniga qaranka iyo madaxweynuhu meelo badan oo iskhilaafayeenna way jireen oo hadaladooda aysan isku meel ka imaanaynin waxay si joogta u lahaayeen soomaaliya way isku filan tahay qorshaan haysanaa waanu isku filannahay waan ka baaraan degnay admis waan laga maarmaa wax badanoo dee isleedahay marka dadka ay lahadlayaan way ogyihiin inaysan isku fileen soomaaliya way ogyihiin soomaaliya inaysan waxba gacanta ku haynin way ogyihiin tabarta iyo tayada soomaaliya maanta ciidankeeda dowladnimadeedu leeda haddana indhacadays iyo maaragtay iyo si uun qab aan waxba ka jirin ayay dadka sanka ka gelinayeen etoobiya waxay joogtaa gobolka gedo baay iyo bakool saddex gobol oo waaweyn weeyaan saddexda gobol ee ugu dhibka badan ee shabaab ay maanta dul fidheen waa kuwaas magaalada baardheere magaalada garbahaarey magaalada luuq baydhabo xudur waajid ceel berde yani buurdhu magaalo laba shan kilomitr kabacdi ama saddex kilomitr kabacdi qof dowladda kamida ama shabaab ka cabsana oo aadi kara maaha go-doonay ku wada jiraan magaalooyinkaas ciidanka etoobiyana xukuma ciidan oo soomaaliya u imaanaya oo gurmada anugu meelna soomaaliya waxay gacan saar kale ciidan la leedahay oo ay sida dhow doonaysa inay u kaalmeeyaan waxaa ka mid a masar waxaa ka mid a turkiga turki iyo masarna ciidankooda waajid iyo iyo iyo ceel berde iyo iyo xudur geymayso ma dhacayso haddii marka aysan geynaynin askar soomaaliyeedoo maanta magaalooyinkaas aan kuu sheegay waxaa laga yaabaa askarta uniformka soomaalida ciidanka soomaalida haddii maamulka maamulada noqoto hoose iyo haddii federaalka noqotoba inaysan kontonka badnayn marka meel awoodda intaas la eg aad leedahay aysan hal saac toban daqiiqa hataa iska dambey karin waxay u gacbanaanaa doontaa al-shabaab haddii ka baxaan ciidamo okay etoobiya iyo soomaaliya waxa dhex maray iyo waxa ka dhexeeya waa arag waa dareensannahay laakiin hadday etoobiya maanta dhulkaas ka baxdo ciidanka admis waa baxayaana la yidhi qaar waxay ku joogtaa admis ahaan qaarna etoobiya si caadi u joogto danaheeda ka ilaashato maxaa soomaaliya u diyaara ma muuqato marka aniga waxaan u jeedayay saacadda soomaaliya ku socota war amisom admis way baxaysaa ciidan kuu diyaarana ma jiro ciidankaada kuguma filla intaad heli karto hata maanta ciidan ahaan wax qorshaysan maahano waan hore uga soo sheekaysanay qorshe xumada tayo xumada ciidanka soomaaliya shabaab waa hay-ad caalamiya ma ahan wax tuulo yaroo ilmo yaroo soomaaliya ma ah shabaab waa alqaacida baraanja ka mid a waxay dareemayaan haddii al-shabaab la wareegaan gobolka kenya oo kale gobolka geda keliya haddii la wareegaan iyo bay iyo bakool goboladan xiga ayaga haddii la wada iyo jubbooyinka qaybo ka mid a oo hadda ciidamada kenya ay joogaan haddii la wareegaan qatarta kenya soo food saaraysa hadda waad aragtay laamo ay joogaan shabaab inta badan dhulkaas forestigaas laamo iyo kano iyo dhulkaasi ay ku jiraan saameyn weyna ku yeelatay dhaqaalihii kenya uga imaan jira dalxiisayaasha oo inta badan xeebta mombasa aadi jiray way ka saari laadahay dhibaatay ku haysa haddii marka ay butaacadan iyo waxaanu soo soo baxaan kenya waxay dareemaysaa amnigeeda iyo national security oo qatar weyn ku jiro sababta ka qaylisin wixii kenya soo marana uganda way imaanayaan marka qatartaas tanzania hataa sidoo kale ano marka dareenkaasay ogyihiin xogtaasay hayaan al-shabaab waa ogaha al-shabaab way goosan doonaan kelmadaan hadda aniga aan leeyahay dhowr jeeraan ku arkay iyagoo goosanaya oo de ka faa'iidaysanaya laani way istaadhigareeyaan wax kastoo laga sheego way istaadhigareeyaan waxaan ka afee ka qaataan madaxweyne haddaana qaldanayn antony blinken wuxuu soo wacay madaxweynaha soomaaliya habeenkii oo xuseen macalin tweet spaceka ka sheegay taliyaha amniga maalinta ku xigtay haddaana qaldanayn keligiisna maahane wadamo badanaa soo waceen laakiin isaga ugu weyna dhammaantood xogta aniga aan hayo waxa weeyaan waxay kala hadlayeen arrimaha amniga meeshan waxaa ku qoran arrimaha maarata la dagaalanka argixisada iyo arrimaha sidaasa kaashadaya ka wada hadleen waxaa la yidhi war ma waalantihiin ma etoobiyaad shabaab ku doorsanaysaan war isbeddel ciidan ma hayno war wax beddelaya ma jirtaan haddii etoobiya baxdo shabaabaa imaanaya alla qaacidda imaanaysa maxaad ku tala gasheen qariska tuurnimadana maxay tahay ujeedadiinu maxay tahay madaxweyne arrintaas ayaa lagala hadlayay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي wagaag maamulka somalilan ayaa maanta xabsiga u taxaabay siyaasi lagu magacaabo cismaan cumar dool kaas oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani dad aad u badan oo boqolaal ah oo ka soo horjeeda xarigiisa ayaa isugu soo baxay garoonka waxaana mar lagu sigtay inay isku dhacaan ciidamada iyo dadka isku soo baxay siyaasiyiin ka tirsan xisbiga waddani ayaa si kulul kaga hadlay xarigga siyaasigaasi oo markii dambe la sii daayay
maanta cismaan inuu imanayo waa la ogaa cismaan waa muwaadin dalkiisa imanaya xaqu leh markii cismaan la qabanayay ee baabuurka xaajiyadda lagu ridayey alkasoorjeedka albaabka v i b da salaadiintuna way joogeen dhammaan salaadiin fara badan iyo cuqaal fara badan si fool xun ayaa ninkaa looga soo qabtay ninkii shandhadihiisiiyo waa la kala lumiyey gaadhigaa lagu riday yacnii ugu yaraan kama yareen toban qof oo askari ah nin dhali nin dee aan ahayn nin laga baqayo oon hubaysnayn oo middi xitaa aan sidan diyaarad ka soo degay ixtiraamka waxay ka qaadeen anigaiyo xildhibaankiiole waaraan la hadlo aan arka maxbuuskaad haysaan xaqna waanu leynaan ogaado weydiiyo cidda soo xidhiyo wax loo haysto هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
guud ahaan caawa intaas ayaana kusoo afmirayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي